aada baad umahadsan tahay saalixiyow xaalada degmada looq hadda way degan tahay dagaalo ku salaysan beelo ayaa maalintii silay ahayd oo ku bilowday wiil dhalinyaro ah oo ciidanka askarta xooga dalka ka tirsanaa oo lagu dilay degmada ayay ka bilaabatay arrinta inadaal dagaalkii ayaa sii bilaabtay oo waxaa meeshiila ku dhintay wiilka askariga ahaa iyo hooyo iyo gabadheeda iyo wiil kale oo asna kalay garabkii xiliyadii marsilbaadkii la dilay xaaladdu xalay sidaas ahayd xalay wax dagaala ma jirin oo xaaladdu xaalad degan bay iska ahayd marka laga reebo suuqii weynaa ee warabtada oo dab qabsaday aanan xaqiijin karin cidda maaragtay ka dambeysay laakiin suuqii ku basbeelay xalay taasay xaaladdu waxaan ku waabarsanay xaalad deganaan ah balse qadar dagaalkii subaxnimo markay ahayd saddexdiisa ay xabadii sid u bilaabatay muddo dhowr sacdood ah ay socotay maxabadii hadda magaalada jawigeeda aada buu u degan yahay ma jiro wax ka horimaad ama kafadhiin ah oo hadda intaan ka war hayno ka jira degmada xaaladdu waa xaalad aada u degan waxaa aan arkaynay culummada degmada iyo odayaasha deegaanka oo ayagana ku baaqay in nabad la qaato sidoo kale waxaa jiray maamulka degmada iyo maamulka gobolka ee degmada ku suganba inay maaragtay wadeen kulamo ay maaragtay arrintaasi labada beelood ku dhex dhexaadinayaan beelaha dagaalada dhex maray mikrofana ayaa jiray oo magaalada loogu sheegay in xaaladda sideeda hore caadiga ay tahay ganacsiyada la furo laakiin ma muuqato ganacsiyadii iyo isu socodkii magaalada weli waa jaab ayaa ku jiro oo sida la helay ma ahan laakiin xaaladdu si kastay ahaataba xaaladda degmada hadda aad bay u degan tahay waa tahay waa tahay wariye luqmaan su-aasha kalean jeclaan ku weydiiyay ayaa waxay tahay shalay dilal ayaa dhacay ilaa xalay hooye iyo gabadheeda in la dilay ayaa la sheegayaa ee suuqii weynaa ee magaalada luuqna wuu gubtay marka maxaa loo nisbayn karaa daliilkan soo laabtay iyo suuqan weyn oo ganacsiga u gubtay yaa lagu eedeynayaa ama yaa ka dambeeyey
walaahi hadde cid si gaar ah anaga haddaan warbaahin aan nahay aan si gaar ah oo dhihi karno way ku lug lahayd ma jirto marka laga reebo xaaladda markii hore ay ka bilaabatay oo ah in ciidamo dacweynayay oo saldhigga dacwad ka geeyey xaaladdu ka bilaabatay sidaasna wiil askari ah ku dhintay kadib meeshaas unbay xaaladda ka bilaabatay waxay ka dambeeyeen de waxay ahayd arti iyo arrimo maaragtay kahorimaad ku salaysan maleesiyad beeleed oo qaab beeleed u abaabulan marka kulley hadda ma dhihi karno ciddaas ayaa ka dambaysay laakiin waxaan isleenahay waa arrin soo noqnoqotay waxayna salka ku haysaa oo arrintan markeeda horeba ay kasoo bilaabatay labada beelood oo shalay meesha ay dawladda ku dhex martay degmada oo dhul isku haystay oo degmada banaankeeda ah dhulkaas ay xaaladii marka hore kasoo bilaabatay laakiin haatan goobihii ay horey u wada fidhiye isku horfadhiyeen hadda wax ciidana isku horfadhiya ma jiro xaaladda magaaladana waxaan arkayay ciidamada nabad sugidda iyo booliska oo ammaanka guud ee degmada la wareegay iyo ciidamada milatariga etoobiya oo ku sugan degmada loqdanan ayaa maaragtay aan arkaynay ayagoo ku baxaya goobihii ay dararta ka dhacday xaaladuna hadda waa mid aada u degan
waa tahay ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan degmada luuq dilalkan dhacay ilaa shalay ilaa xalay iyo dagaalkan culus oo maanta dhacay wax door ah ama sidii arrintaas loo xalin lahaa door ma ku yeesho ama ka qayb qaateen mise ayagana waxay faraha uga qaadeen dadka soomaaliyad inay islaayaan oo keliya
waa su-aal aada muhiim u ah saalixiyo ciidamada etoobiyaanka ee degmada ku sugan xaaladii sunay ka dhacday waxaan isdhihi karnay wax badan baa laga qaban lahaa dadkuna sida ay dadka in fara badan ay aaminsan ama ay ogyihiin waxa waxay ahayd ee, wax ee, xilliga la istaayi jiray wax laga qaban jiray walow qatartu ay ahayd mid qoran laakiin ciidamada ethoobiyaanka ee, wax oo dowr ah ay ku lahaayeen dhexdhexaadin ay meeli jirin ee, marka laga reebo taasi oo maamulka degmada oo markii dagaalku dib u qarxay ee, uuna soo istaagay kadib maamulka gobolka iyo degmada ay ku dhexeen iyo markaasi ay ciidamada ethoobiyaankuna ayagana aan arkaynay ee, ciidamo fara badan oo ethoobiyan ah oo ku baxay ayagana ee, horena kacayay maamulka marka wax dowr ah ay ilaa keliya ku lahaayeen